asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aynu kolba isdhahno tanaa maanta ku habboon inay dhegaha dhegeystayaalka ku dhacaan aan ka soo dhufanno maantana waxaan ka soo dhufanaynaa mid un ka mid a kuweennii sooyaalka ahaa taasoo ah mid haddii eeba idmahayo hadba dhinacaynu u dhigno inoogu dhigmaysa markaan ku lehay hadba dhinacaynu u dhigno inoogu dhigmaysaa dee waa inaynu maaragtay aynu horta marka hore inagu nahay dad iyagu isku filan isku filan markaan ku leehay waa in waxaaga ku deeqo hadduuse waxaaga ku deeqin dee maxaad taraysaa waxma taraad noqonaysaa qofku waa in wixiisu deeqaan khasab horta waxa ku deeqayo maxaa u horraysa waxaa ugu horraysa inaad wixii maalay ilaahay ku siiye iimaanka ku qabto oo tug ahayn buri cadaho mariyo madoobiyey waa marka labaade waa in adiga isirkaaga iyo asalkaaga ku deeqo oo aada soomaalinimadaba ka carrayn soomaalinimada waa inaadan ka carrayn waa inaadan muslimnimada ka carrayn muslimnimada ilaahay kuu dheliyey ee aad muslimka tahay khaaliska inaadan adigu ka carrin wey oo aad munaafiqnimo jeclaysan iyo shaydaannimo taasna meesha maart waa inaad afkaaga hooyo adigu aad kalsooni ku qabto waa inaad isirkaaga soomaalinimada aad ku faanayso howlahaas iyaga marka adigu aad jeclaysato ee adigu maaragtay waxaagu ay ku deeqaan dee markaa un baan kula hadli karnaa inta ka horraysa dee nin cirka ku farax xidhan baa tahoo balcagaha soo dhigaan ku leenahay waa aniga iyo dadka ila midka iyo aragtiyaha ay qabaan ee maaragtay aan leexleexa lahayn ayay ka mid tahay midaasu qofku waa in ay wixiisu deeqaan haddaa qofku wixiisu deeqi waayaan tee siday u taallaa meelihiisa ha ororto xubinteenna murtada maanta marka waxaan kusoo qaadanaynaa nin show muddo badan geel jira ah oo geella jiri oo maaragtay ambiyana arag raashinno arag maarata howlo badan yaa ceel keenay geeli geelaasoo maaragtay markaasuu cargaagtooy maalintii markuu geel ceel keen wuxuu sameeyey bahal cargaagtan uu xagga u seerto xagga u seer keligaa damca inuu cabbo ceelkii markaasaa eedo badan laga tirsaday eedo aad iyo aad u badan ayaa laga tirsaday dad fara badan baa ka soo sheegtay oo haddii ilaahay kuu idmahayo maaragtay yidhi ninku maanta waa nugu raftay iyo waa nugu cargaagtabay iyo saasuuna yeelay iyo adugu eedo badan ayaa laga soo sheegtay ninkii baa lasoo geed fadhiisiiyey markii lasoo geed fadhiisiya waxaa layidhi maxaad maanta ummadda u qarito sidaa saa saas u yeesho dadka eedaha uga gasho sidan u yeesho sidaa u yeesho sidaa u yeesho markaasuu zulba dee wuu fahmay ma horta xaaladdu inay adag tahay so-aayer ac si uu isu badbaadiyo ayuu xagga u booday xaggee u booday dhinacana u booday wuxuu yidhi tolow iyo dadweynow hal arrinaan idiin sheegayaa halna waan idinka codsanayaa haddii aan wax bi'iyey iyo haddii kaleba geel soddon qadaan soo aroorshay yaan eed la ii qabsan bu haddii aan wax bi'iyey iyo haddii kaleba geel soddon qadaan soo aroorshay tol iyo dadweynow yaan eed la ii qabsan halkaa waxaad ka garanaysaa ninkaasu marxaladdii uu ku jiray geelaa soddonka beri soo qaday iyo si biyaha u cabbi lahaa keliya inay ahayd ujeeddadiisu laakiin colaad kale iyo xumaan kale iyo dulinimo kale iyo doqonnimo kale iyo maaragtay waxboob kale iyo hoog iyo ba' kale iyo kiis iskawaal kale midna inuusu ku jira waxaygoo dhan geelaas ku koobnaa ee wax dhiboo kaleoo aan waday ama wax cilladoo kale intoo aniga igu jirtay ama wax sharoo kale intoo aan rabay in layga tirsado midna ma jiree eeddayda ha la ii saamixuu yidhi intaasuu yidhi intaa markuu yidhi ayaa dee dadku dad caadi ay ahaayeen calooshoodun xalaal tahay oon dad buka ahayn iyo kulligood dee geela marxaladiisa iyo nolosha uu ku jirana fahma oonka geela haye iyo ninka geela wada lix jecladiisana yaqaana ayay ahaayeen kolkaas waxay dhaheen haye sidaas ayaa lagu cafiyey maxaa cafi halkaa jimladee hadalkee uu yidhi ninkii lasoo geli joojiyey eedaha badan loo haysta halkaa jimladaa ka anfacday oo uu afkiisa hooyo iyo dhaqashadiisii oo uu isku badbaadiyey ayaa wixii oo dhan masaxday mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka e b waxaa la yidhi ninna hubkiisa iyo hayinkiisa kuma hodmo hubkiisa iyo hayinkiisa ninna kuma hodmo